الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen isniin ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddobada bisha afraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah kadeedka iyo xadgudubyada ay murtadiintu ku hayaan shacabka muqdisho oo qarka u saaran inuu dhaliyo kacdoon shacbi ah maxaa ka jira in xaaladda caasimadda ka taagan ay ka daran tahay dhammaan musiibooyinkii dalka soo maray warbixin ku aadan ayaad faafreebka ku dhegaysan doontaan maxkamadda sare ee maraykanka oo taageertay qaraarkii taraamba uu dhaqaalaha oga jartay xukuummadu ay ka mid tahay kooxda riddada soomaaliya maxaanse ka ognahay cadadka ay xukuumadda siliibiyadda maraykanka ka jaratay dowladihii ay gumaysan jirtay qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah xaaladda ammaanka magaalada beledweyne oo faraha ka sii baxaysa maleeshiyaadkii murtadiintii lagu soo jebiyey bariga hiiraan oo toogashii dhac ka wada xaafada ka tirsan xarunta gobolka hiiraan beriire maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ee jooga deegaankaasi oo bilaabay inay gubaan guryihii dadka shacabka deegaankaasi kadibna ay ka tabiyaan baraha bulshada sidee bay bulshada uga falceliyeen dhacdadan faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa waxaan sidoo kale barnaamijka caawa idinkugu haynaa nabaddoonno iyo abwaano kelimaad dhaxalgala ka jeediyey shirweynihii sannadla ahaa ee dhowaan ku soo idlaaday magaalada ceelbuur qodobadaasii wixii kale soo kordha iyo xubintii adaalaynta warbaahinta ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idin kala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andarusee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisaa si toosa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa hagaaga dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreeb kuurarkeenu ku eegi doonna waxauu noqonayaa kadeedka iyo xadgudubyada murtadiintu ay ku hayaan shacabka muqdisho ku dhaqanaya qarka u saaran inuu dhaliyo kacdoon shacbi ah maxaa ka jira in xaaladda caasimadda ka taagan ay ka daran tahay dhammaan musiibooyinkii dalka soo maray ku soo dhowaada warbixin ku aadan waa kan walaalkeen cuhmaan axmed dhuubow
dhulboobka iyo barakicinta ay kooxda riddadu ka wado magaalada muqdisho ayaa sii xoogaystay muddooyinkii ugu dambeeyey wuxuuna marayaa heerkii ugu xumaa iyadoo shacabka muslimiinta ee soomaaliyeed la isugu daray boob barakicin jirdil iyo xarig joogto ah murtad xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa oo falkan foosha xun soo bilaabay muddo hore ayaa si cad u muujiyey waxa dhab ahaan ay yihiin iyagoo far waaweyn oo qof walba fahmi karo ku qoray in haba yaraatee wax ay dhaamaan aanay jirin yahuudda xasuuqa baabi'inta iyo barakicinta ku haysa shacabka muslimiinta ee reer filistiin magaalada muqdisho waxay martigelisay oo kusii xoogaystay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay falalkaasi foosha xun ee isugu jira boobka barakicinta dilka iyo cagajuglinta oo haba yaraate ee cid loo aaba yeela aanay jirin carruur iyo ciroolo intuba gurguurta iyo kooxdiisaan uu hamuumka qaba dhiigga iyo hantida shacabka soomaaliyeed ayaa samaystay agab caan ka noqday magaalada muqdisho oo u badan cagafyo waaweyn una qaabilsan barakicinta dadka burburinta guryaha iyo masaajidda iyo sidoo kale faagista xabaalaha dhacdooyinka la diiwaangeliyey ee kooxdaani ay ka geysatay magaalada waxaa ka mid ah oday waayeel ah oo gurigiisa oo jiingadda iska dhex jiifa oo inta cagaftaasi ku soo kallahday aroor hore kadibna gurigii iyo odaygii da'da ahaa inta ay mar keliya xidadada u siibtay ay sida qashinka ugu tuurtay god ay ku ururiyaan haraadiga burburka guryaha dhulka baalaha layga qaadaya nin hadda jooga maahan ku jira aa jooga oo baalaha layga dhigaya nugaa aniga intaasaa idiin sheegi rabay war kale ma aqaano mataqaanaa waxa nagu dhacana waa waxaan la aqaaninba cagabtaa laygu qaaday aniga cagabtaa laygu qaaday macallibiyariga iyo laygu qaadaa laga soo dhigay xaalka marka uu halkaasi marayo waxaa go'aan cad qaadatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo marka horeba dagaal adag kula jirtay mujrimiintaasi iyadoo u taagan una halgamaysa difaaca diinta dadka iyo dalka waxaana sheekh cali maxamuud raage oo ka hadlayay arrintaasi mar uu dhowaan mucaskarka ashahiid sheekh maxamed mire u soo xirayey cutubyo ka tirsan ciidamada mujaahidiinta uu yidhi waxaan leenahay cid kasta oo runtii ku lugu yeelata arrinta ayada ah ee waxa weye ka qayb qaadata dhibaatada loo geysta dadka muslimiinta ah hadday askari tahay haddii waxa weye mid madax sheegta ay tahay haddii oda dhaqameed uu yahay nooc kasta uu yahay mujaahidiintu insha allahu tacaala ma cafin doonaan biidni illahi tabaraka watacaala waxaan u sheegaynaa shacabka banaadir in dhul la boobay aanay dhisan karinin cid aan ka ahayn qofkii lahaa marka hore haddii uu ahaa dhul dowladeedna aan lagu tagrifali karin oo weligii uu ahaanayo caamka uu ahaan doono intii dowlad sharciya oo ilaahay kitaabkiisa ku dhaqaysa ay ka imaanayso sidaas inuu ahaan doono dhul dowladna uusa iska bedeli dooninin inay ku tashtaan allah idankii dulmigu waa suuli doona cadaaladda islaamka ayaana dhulka ku soo noqon doonta biidni illaahi tabaaraka wa tacaala gaalada iyo kuwa kabaqaadka u ahna way jabi doonaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala markaas ayuu qof walba oo muslim ah oo xaqiisii la qaatay maxkamadda shareecada islaamka la imaan doonaa tabashadiisa madluumkana insha allahu tacaala loo gargaari doonaa daalimkuna waa la qaban doonaa biidni illahi tabaraka wa tacaala
kelimadda sheekh cali dheere waxaa si weyn u soo dhoweeyey bulshada soomaaliyeed gaar ahaan shacabka muslimiinta ee dhibaatada xoogani ay ku haysato magaalada muqdisho waxaana ay si weyn ugu faaftay baraha bulshada kelimaddaasi gaar ahaan qaybta uu sheekhu kaga hadlayey dhulboobka ka socda magaalada muqdisho iyo go'aanka mujaahidiinta oo malaayiin qof ay ka daawadeen qaybaha kala duwan ee baraha lagu wada xidhiiro ee aaladda internetka sida ay bulshada ugu riyaaqeen kelimadda sheekha waxaa dareen cabsileh ka muujiyey guud ahaanba kooxda riddada soomaaliya waxaana werwarkaasi bannaanka u soo saaray garabka mucaaradka ee murtadiinta iyaga oo sheegay in dhowaan la arki doono shacabka soomaaliyeed iyo shabaabka oo isgarabsanaya islamarkaana si wada jir ah ula dagaalamaya kooxda riddada ah ee diinta dalka iyo dadkuba horarka ku ah murtad caananuug oo xubin ka ah golaha dawaaqiidda ee kooxda riddada soomaaliya ayaa isagoo arrinkaasi ka hadlaya waxa uu yidhi dadkaasu calidheeray aadayaan calidheere shalay waa qudbeeyey cabsi badan ay dhashay shacabka iyo hooyooyinka bannaanka jiifo ka hadlay ninkaas ilaa xasan dadkii waa kiciyey waa barikiciyey dadkii bannaanka jiifaan magaaladan hal maraa la qaxay markii la qaxay waxay ahayd markii etoobiyaanka ee waddanka soo galeen ayaa ceelasha biyaha loo qaxay qaxi labaad ayaa soo socda xasan sheekade dadkii waaba qixiyay dadkii bannaanka iyo jiifaanba waxaa la arki doonaa shabaab iyo shacab qoryo wata oo wada dagaalama ayaa magaalada laga arki doona runti marka arrinkaas aniga dareen badan ayay ugu abuurtay xasan iyo tiimkiisana dadka soomaaliyeedna way ogaadeen soomaalina ma haystaan adduunyadiina ma haystaan waa kasoo xirxirmeen xoolaha ay dhacayaanna ayaga iyo carruurtooda lagu daaweyn doonaa ma calfana ayaan ilaahay idibkii arbacadii lasoo dhaafay ayay ahayd markii dadweynaha dal iyo dibadba ay si weyn ugu falceliyeen mid ka mid ah falalka foosha xun ee kooxda horarka ah ee gurguurtay ay kula kaceen shacabka muqdisho gaar ahaan oday waayiil ah oo booskiisii uu degganaa ay xoog kaga barakiciyeen murtadiinta kadib markii uu ka hadlayna ay si xun oo arxandarraha u jir dileen taas oo sababtay in uu istaaga ka dhaco kadib markii uu miir daboolmay odayga sidaasi loo galay waa isla odaygii aan codkiisa idiin maqashinnay ee kol hore cagafta lagu xambaaray maleeshiyaadkan cadowga ah intaasi kagama harin e waxaa la arkayay islamarkaana kaamirooyinku soo qabteen iyaga oo dhulka ku jiidaya jirdilkana ugu sii labajibaaraya waxaana odayga oo koomo ku jira iyo dad kale oo fara badan oo ay ka soo qabqabteen xaafadaha magaalada muqdisho ay ku gureen xabsiyada wuxuuna falkaasi si gaar ah kaga dhacay xaafadda siinaay ee magaalada muqdisho codka idinku soo maqanayaa isugu jira sawaxanka dhiilada leh ee goobjoogayaasha iyo budadka lagu garaacayo waayeelka iyadoo laga dhex maqlayo qaar ka mid a codadka murtadiinta oo si arxandarraaha ula dhaqmayo bulshadii ku sugneed halkaasi iyo rasaastii ay ku furayeen shacabkii ku sugnaa halkaasi waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay shariif murtad oo tilmaamay sida ay wax u dhaceen
dadka masaakiinta ah ee shala dhulkooda la boobay ee weli xuquuqdooda raadsanaya lagu xadgudbay gaar ahaan sheekha waayeelka ah dhulkiisa hore loo boobay ee taagan war lacagna ha laga qaato dhulkaygana ha lai soo celiyo oo saaka sida arxandarrada ah ciidamada boolisku ay u dhibaateeyeen karaamadiisa ugu ciyaareen u jirdileen dhulka ugu jiideen sidaasi lamid ah dad badana xiran xabsiyada ka buuxa mucaaradka riddada oo uu hadafkoodu yahay sidii kursiga villa soomaaliya ay ugu riixan lahaayeen hadba murtadka ku fadhiya ayaa caan ku ah inay ku adeegtaan bulshada sidoo kalena ku beerlaxowsadaan dareenka shacabka iyagoo isaga dhigaya inay ka shaqeeyaan danahooda hogaamiyaha mucaaradka shariif murtad oo horay ugu xuubsiibtay diinta iyo xubno kale oo ka tirsan mucaaradka oo iska dhigaya in ay u damqanayaan dadkaasi la xasuuqay waxay tageen mid ka mid a saldhigyadii dadkaasi lagu xidhay waxayna sheegeen inay u socdeen sidii ay u soo siidaan lahaayeen odayga la jir dilay iyo dadka kale ee dhaawacyada ay ka soo gaareen rasaastii ay la dhaceen maleeshiyaadka murtadiinta maleeshiyaadka xasanguur guurte kama aysan hoos qaadin dalabka ay soo jeediyeen xubnaha mucaaradka waxayna taasi beddelkeeda jawaab ugu dhigeen rasaas ay afka ka geliyeen kooxihii isku sheegayay mucaaradka iyadoo halkaasi uu ka dhacay iska hor imaad sababay dhimasho dhaawac iyo burburka gaadiid dagaal oo soo kala gaaray labada maleeshiyo ee kala taabacsan xubnaha mucaaradka iyo kooxda riddada soomaaliya murtadiinta kale ah cabdiraxmaan cabdishakuur xasan cali khayre iyo caananuug ayaa ka sheekaynaya sida ay halkaasi wax ugu dhaceen weerarkii maanta ka dhacay saldhigga degmada werdhiigley annaga annagoo shir leh yaa waxaa noo yimid dadkii shacabka ahaa ee aa maanta warbaahinta ka wada daawateen ayagoo la jir dilayo ayagoo la qutaanqutinayo ayagoo ciidan ka tirsan ciidanka booliska gobolka banaadir ay garaacayaan eheladoodii yaa noo yimid waxay dhaheen dadkii ayagoo dhaawacan oo la garaacay oo la jir dilay weliba odayga waayeelka ah nin cudurro badan qabuu ahaa saldhiggii nala taga nala soo damiinta cisbitaal nala geeya idinkaa laga yaabaa inay wax inka maqlaan saldhigga markaan tagnay ninkii taliyaha booliska gobolka banaadir ahaa macallimahadii yaan tagnay waana la sii hadalnay waxaan nidhi dadka inaan booqannaan rabnaa iridda saldhigou xirtay ciidankiisana wuxuu amray inay xabbado ridaan xabbadaha markii hore koray u dhacayeen annaga dan kama gelin maadaama ujeeddadaan u soconoo damiinta aheyd naloo diiday inaan shir jiraa'id ku qabanno saldhigga hortiisaan go'aansannay xabbad ayaan ugu bilaabay waxaan rabnaa inaan iliin taagno midi kale male abadaridin abada ridin
wiilkii aniga gaariga ii saarnaa oo bannaanka joogay ayay gaari sebanah intay soo rideen ayay isaga iyo wiilashii saarnaay bannaanka saldhigga bannaanka barxadda hore ayay kula dhufteen seban midna wuu dhintay allah u naxariistaa inta haddaan ognahay midna wuu dhaawacan yahay yaa looga daba yimid barxadda siinaay annagaana lakaga daba yimid yaa iyagoo gawaaridooda ku jira maanta la soo xabadeeyey annagaana la soo xabadeeyey oo ay meediyadu og tahay oo markhaati leedahay intaa markaan ka soo gudbo jidka markaan soo maraynay waxaa siinaay loo soo diray ciidankii soomaaliyeed ee loogu talagalay inay shabaab la dagaalamaan oo gurmad u ah inay na soo laayaan annaga sheekh shariifaan la socdo gaarigaan la saarnaa waad arkaysaa waxa ku dhacay waa xabada dhashiika ah oo laga soo ridayay saldhigga dhexdiisa maclimahad ayaa ku jiray gaarigan gaari tignika maaha gaari dagaal ku jirana ma aha ku talagal shirqool waxay ahayd assassination annaga in lagula dila ayay ahayd maadaama marba marka ka dambaysa uu xarkaha sii goosanayay dhulboobka ka socda magaalada muqdisho waxaa arrinkaasi si adag uga hadlay waaliga wilaayada banaadir sheekh muuse cabdi caraale annaga waa waa horena waa u sheegnay digniino fara badanna waa laga bixiyey ama walaayada banaadir ha noqoto ama xarakada guud ha noqoto dhulka soomaaliyeed oo danta guuda oo ummadda ka dhexeeya oo nin maqaniyo nin jooga ay wax ku leeyihiin oo nin sakiira nin kabiira uu leeyahay oo nin dhalo doona iyo nin hadeer jooga ay wax ku leeyihiin ma xalaaloodayo nin xalaalaysa kara iyo nin maarata yani inta laga jabo u baaqi noqon doono haba yaraatee ma jiro nin walbow ka fikir maanta waa joogtaa berri maxaa imaan doona waxaa imaan doonta ilaahay inankii maalmo aan dheerayn in la xisaabtami doono dhulkaas annaga waa noo diiwaan geshan yahay ka walaayo ahaan shaksiyaadka kulug kalena waa noo diiwaan geshan yihin noocay doonaan ha ahaadeen ama niman ganacsato isku sheega oo xaaraan quutayaal ah ha noqdeen ama kuwa dalaaleeya oo xasan garguurta ayaga u dhexeeya ha noqdeen ama kuwa saraakiil isku sheega ah qaar burburinta loo xil saara ha noqdeen kulli anaga shaksiyana diiwaan noogu jira dhulka la boobayna dhammaantiis diiwaanoo noogu jira waxaan leeyahay yaan lacag iyo hanti la iska gelinin dhul dadka soomaaliyeed ka dhexeeya kuwa xalaaloobi maayo dhul caama oo ummadda ka dhexeeya in la yidhaahdo adigu qaado ee aniga lacaga siyaa jeebka aan ku shubtay oo dantayda gaarka aan ku fushaday ma arrintaas arrin soconaysa caqliguna keeni maayo cilmiguna keeni maayo diinta iyo dadnimaduna yeeli maayaan nin walba ha ku lugoyn nin walba hantiha iska gelinin nin walba ha gabanin haddaad gabatana beri toole innagu ha ka weydiinin wix adiga kugu yimaado annaga arrinta aan leenahay waa midaas waana ku celcelinay waana wax qoran waa noo diiwaan gashan yihiin maalin maalmaha kamid ahana layska hor imaan doonaa ilahay idankiisa aa lagu xisaabtami doonaa weliba aan rajeynaya ilahay idankiisa inay maalin dhow noqoto haddii alla idin shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxay wajahayaan marxaladihii ugu adkaa ee abid waxayna dadka waayajoogga ah ku sheegayaan in marxaladan ay ka xanuun badan tahay dhammaan xaaladihii qallafsanaa ee lasoo maray sida dagaaladii sokeeye iyo duulaanadii kala duwanaa ee gaaladu ay ku soo qaaday dalka abwaan maxamuud maxamed xaaji ibraahim ayaa horay u odorosay waxa uu ku kici doono madaxa kooxda riddada iyo waxa uu mudan yahay ninkii medhiyey xoolaha shacbiga xadhig la miigeeyey maxakamad la soo joojiyo mada la soo taagiyey muduucigu masraxa soo koriyoo mariyey eeddiisa waxmed madowle lama doonayee maragga raacsiiyey musuq maasuqii uu ku kacay madasha soo dhoobiyey ku caddaayey maalkuu cunee macasha uu saartay marmarsiiya keenkenyayoo waxismulaaqsiiyey wixii uu mutaystee dembiye la isu miisaanyey meeshaa wixii uu ka helay madaxa loo saariyey
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa horen oonu ku guda jirna dhegeystayaal markan iyo maxkamadda sare ee maraykanka ayaa taageertay qaraarkii trump uu dhaqaalaha uga jartay xukuumadda ay ka mid tahay kooxda riddada soomaaliya maxaanse ka ognahay cadadka lacagaha ay xukuumadda siribeedda maraykanka ka jaratay dowladihii ay gumaysan jirtay qodobkaas iyo sidoo kale xaaladda ammaanka magaalada beledweyne oo faraha ka sii baxaysa maleeshiyaadka murtadiinta ee lagu soo jebiyey bariga hiiraan oo toogasho iyo dhac ka wada xaafado ka tirsan xarunta gobolka hiiraan waxaad ku dhegeysanaysaan xubinteen hadaleynta rubaayintii guud marka miregaha islaamiga ah aalaab uu xaalkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed heye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maxkamadda sare ee maraykanka oo taageertay qaraarkii trump uu dhaqaalaha uga jartay xukuumado ay ka mid tahay tan kooxda gurgurte qaar badan oo ka mid ah dowladaha afrikaanta iyo kuwa dabarlifyada ah ee ka jira caalamka islaamka ayaa mar kale ka anfariiray go-aan cusub oo ka soo baxay dowladda maraykanka kaasi oo ay ku weynayaan lacago balaayiin dollar ah maxkamadda sare ee maraykanka ayaa siisay maamulka donald trump ogolaansho kumeel gaar ah wuxuuna awood u yeelanayaa in uu hakiyo lacag ka badan afar bilyan oo dollar taasi oo uu koongareesku horay u ansixiyey lacagtan ayay xukuumadda washington sanad waliba gargaar ahaan u siinaysay dalal dibadda ah maxkamadda oo ay ku badan yihiin garsoorayaasha muxaafidka ah ayaa sheegtay in awoodda trump ee maaraynta arrimaha dibadda ay u muuqato mid ka muhiimsan khasaaraha ay wajahayaan dadka loogu talagalay gargaarka garsoorayaasha ayaa xusay in amarkani deg deg ah uusan ahayn go-aan kama dambays ah oo ku saabsan kiiska balse uu trump u ogolaanayo hakinta lacagta inta dacwaddu ka socoto maxkamadaha hoose saddexda garsoore ee dimuqraadiga ah ayaa ka soo horjeestay go-aankan iyadoo garsoore elina kagan ay sheegtay in arrintu tahay mid miisaan weyn leh tani waxa ay rajo xumo weyn ku ridaysaa xukuumadaha taagta daran ee maraykanku gumayso sida nidaamka ka jira soomaaliya oo wax ka badan kow iyo toddobaatan boqolkiiba ku tiirsan taageerada shisheeye qaraarkan ka soo baxay maxkamadda sare ee maraykanka ayaa xoojinayaa mabda'a xukuumadda hadda talada haysa oo ah in meesha laga saaro dhammaan dhaqaalaha ku baxa dalalka shisheeye taasi beddelkeedna la xoojiyo dhaqaalaha maraykanka tan iyo markii uu xilka la wareegay bishii janaayo ee sanadkan trump wuxuu ku dadaalayay in uu adkeeyo xakamaynta kharashaadka federaalka wuxuuna hawsha dhimista kharashada u xilsaaray elon mask ninka ugu taajirsan adduunka inkastoo markii dambe ay dhabarka isku jeediyeen garsoorayaasha maxkamadda sare ee xisbiga jamhuuriga u janjeera waxay muujiyeen in tallaabadani ay si gaar ah u beegsanayso hay-adda u s aid oo la rumaysan yahay in lacag dhan afar bilyan oo doolar ay sanad weliba ku bixin jirtay waxa loogu yeero gargaarka dibadda balse loo arko lacago musuq maasuq ah oo aan ka shaqaynayn masaalixda dadka ameerikaanka tallaabadan ayaa quus gelinaysa rajada in ka badan boqol iyo labaatan dowladood kuwaas oo naawulayay in dib loo soo celin doono mashruucii u s aid ee bilo ka hor la kala diray waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa israsaaseyn ka dhacday bartamaha beledweyne iyo amniga oo faraha ka baxay degmada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa maanta ka dhacay israsaaseyn u dhexaysay maleeshiyada murtadiinta ah taasi oo ka dhacday bartamaha magaalada ilaawareedyo ayaa soo wariyey in iskudhaca uu dhex maray laba askari oo ka wada tirsan maleeshiyada murtadiinta kuwaas oo aan si rasmi ah loo ogeyn waxa ay isku qabteen wararka qaar waxay sheegeen in muran uu dhex maray labada askari taasi oo keentay inay bartamaha magaalada rasaas iskula dhacaan oo ku dhex dagaalamaan dadka rayidka waxaana halkaasi ka dhashay khasaare dhaawacyo ah sida la soo wariyey ilaa saddex qof oo shacaba ay wararka qaar sheegayaan inay dhaawacyo ku noqdeen israsaaseynta u dhexaysay labadan askari ee murtadiinta ah halka mid ka mid ah maleeshiyada dagaalamayna uu dhankiisa dhaawac soo gaaray iskudhacyada u dhexeeya maleeshiyada murtadiinta waa mid si joogto ah u dhaca waxayna inta badan isku qabtaan lacagaha baadda ah ee ay dadka ka dhacaan iyo maandooriyaha oo ay aad isugu dilaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka soomaali galbeed oo xiray in ka badan toban ganacsato ah maamulka mustafa cagjar ugu magacaaban degmada bookh oo ka tirsan gobolka doolo ee dhulka soomaali galbeed ayaa canshuuro xaddhaaf ah ku soo rogay ganacsatada degmadaasi balse ganacsatada ayaa diiday in ay bixiyaan lacagahaasi baadda ah ee lagu soo rogay wararka la helayo ayaa tilmaamaya in ciidamada maamulka ee etoobiya ka dhisatay soomaali galbeed ay awood u isticmaaleen dadka ganacsatada ah si ay xoog ugu meelmariyaan qorshahooda guracan waxayna xabsiga dhigeen in ka badan shan iyo toban ganacsato ah kuwaas oo magaalada laga soo qabqabtay habeen hore ilaa shalay dhanka kale xaaladda magaalada ayaa ah mid kacsan waxaana lagu soo waramayaa in irdaha loo laabay dhammaan ganacsigii degmada taasi oo khatar weyn ku noqotay bulshada ku dhaqan magaaladaasi aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxamed maxay tahay hadalaynta maanta taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd muuqaalo ay iska soo duubeen maleeshiyada murtadiinta mid ka mid ah muuqaaladaasi ayaa si weyn ugu baahay baraha kala duwan ee bulshada waxaana markii ugu horreysay lagu baahiyey barta tictok waana muuqaal muujinaya guryo ay leeyihiin dadka shacabka ah ee deegaanka bariire oo ay dhulka la simeen maleeshiyada murtadiinta mid ka mid ah qaaqlayaasha ayaa bartiisa facebook soo dhigay muuqaalkan uu iska soo duubay askariga ka tirsan maleeshiyada murtadiinta ee uu ku soo bandhigayo guryaha ay ka gubeen dadka shacabka ah ee ku yaal deegaanka bariire ee hoostaga degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose qaaqalahan ayaa qoraal uu soo raaciyey muuqaalka uu bartiisa ku baahiyey ku yidhi bariire ciidamada dowladda ayaa guryihii shacabka inta ay gubaan haddana muuqaalo tigtog ah isaga duubaya maxaa qaldan ayuu yidhi qoysaskii deganaa ayaa cabasho ah muddo saddex bilood ah dil iyo guryo gubow ay isugu dareen ayuu hadalkiisa sii raaciyey waxaana muuqaalkan si weyn uu ugu baahayay baraha kala duwan ee bulshada wuxuuna soo bandhigayaa sida ay murtadiintu u gubayaan guryaha dadka shacabka ah ee deegaanka bariire waxaana dadka ka falceliyey ay ahaayeen kuwa ka dhiidhinayay ficiladan foosha xun ee ay ku kacayaan maleeshiyada murtadiinta hanad birjeex oo ka mid ahaa dadkii ka warceliyey muuqaalkan ayaa yidhi waa mooryaan oo dad masaakiin taag daran say rabaan ka yeeshaan alleeha ka qabto kuwan dowlad ma aha ayuu yidhi akram qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay jihaadka maanta waa waajib gaalo iyo gaalo raacyada maanta ummaddaas dhibaatada ay ku hayaan waxaan qori caaradiis ahayn la isagama xoreyn karo ayuu yidhi maxamed xasan qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay waa qalad in guryaha dadka masaakiinta ah la gubo weligay waxaan maqli jiray shacab ayaa la barakiciyey shacab ayaa guryaha laga gubay shacab ayaa la dilay shacab ayaa la dhacay dowladnimadu ma sidaaba ayuu yidhi bashiir yuusuf waxa uu yidhi waxaan ciidan lama dhihi karo waa maleeshiyaad isirsifayn wadaa raaqiyo qof ay ugu qoran tahay waxay leedahay waa mooryaan dabadhilfi ah oo shisheeyuhu soo carbistay kuwan ma ahan ciidan qaran bashiir dadku faallooyinka ay ka bixiyeen muuqaaladan foosha xun ee ay murtadiintu ku soo bandhigeen guryaha dadka rayidka ah ee ay gubeen aad ayay u badan yihiin halkanna laguma soo koobi karo xubintiina caawa bashiir waa nagaynta
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaada islaamiga ee galgaduud intiinii xaleyna la socotay waxaad dhegeysateen qaybta koowaad kelimaad laga jeediyey shirweynihii sanadla ahaa ee dhowaan magaalada ceelbuur ku dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee galgaduud iyo hoggaanka qabaa'ilada dega wilaayadaasi ku soo dhowaada qayb kale oo ku saabsan kelimaadkii laga jeediyey gebagabada shirkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxamed oo ka qayb galay shirweynaha ka dhac magaalada ceelbuur waad mahadsan tahay walaalka kusoo dhowaada dhegaystayaal qaybta labaad tabinteennii aanu ku sameyneynay munaasabadda lagu soo gebagabeynayay shirar iyo kulimo u socday beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kuwaas oo kale ah murursade wacaysle ceyr iyo maxamuud yaraab waxaa markan kusoo dhowaataan kalimaadka munaasabadda ay ka jeediyeen nabadoonnada iyo waxgaradka goobjooga ahaa
marka ugu horraysa allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa afarta beelood wadatashigoodii kadib waxaa ka soo baxay garab istaagga shareecada islaamka inay ku dhaqmaan si horeba ugu dhaqmi jireen inay xoojiyaan waxay kalay baaq ka soo saareen dadka masaakiinta ee dowladda xasan gurguurte ay dhulkoodii ay xamar ay ku dubihayso dadkaas mar haddii naftooda iyo maalkoodii iyo sharaftoodii loo yimaado waxaan leenahay ilaahay tala saarta waana jihaade iska dhiciya intaas ayaan xoojinayaa waxaan leenahay shirka inta ka dhacay ee afarta beelood loo qabtay ee galguduud deggan hadafka aan leenahay wax kale ma ahin waxaa weeye dalka soomaaliya meel kastay joogaan kufaarta ku soo duushay sidaan dalkuuga tirtiri lahayn kutubka ilaahayna loo kor yeeli lahay hadafkaan isugu nimid waa inta wax ka duwan maaha aniga beriga waxaan leeahay xasan sheekh maxamuudow toobakeen xamarna guryaha inaad ku dhuumanaysa waa ku ognaa dalkaanna islaamka iskale raayada tawxiidka waxaan sugaynaa inaan dhahno insha allahu mowlaanaa raayadayna madoobe rabbigayna na siiyey rasuulkii ku dagaalay muqdishaa rogognaaye madaxtooyada saar war isaga bax hadda hadda ka bax
walaalayaal waxaa mahad iskale ilaahaina samaystay oo cirkana goglay dhulkana goglay intaa kadib waxaan idiin sheegaa waa un labo in diinta la halliyo iyo in gaalada la halliyo intaas waay sideedaba nabi moxamed waa la ogyahay sow gaalada ula diriiri jira ma gaalada xaq dhowri jira kitaabka ilaahay ciddii muslina oo kitaabka taqaan waxaan uga sheegaynaa alcillaankan inay kitaabkooda ku dhaga adeegaan walaalayaal marka aniga hadalkaa waa soo dhowaynaa waxaad ogaatiin inuu yahay labo ama diinta islaamka daa ama diinta islaamka ku dhig wixii aan labadaas haynuna shaqaba maaha sideedaba aniga hadalkaas intaasoo wala eg yahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ilaahay ayaa mahad iskale subxaanahu wa tacaalaa noogu nicmeeye nicmooyin aad iyo aad u fara badan oon la soo koobi karin intaas kadib maanta waxaa noo soo gabagaboobay haddaan nahay afarta beelood oo dega gobolka galgaduud dowrad socotay shan maalmood dowradaasoy barbar socotay wadatashi aad iyo aad u xeeldheer wadatashigiina waxaa ka soo baxay bayaan cad haddaan bayaanka wuxuun aan ka soo qaadanno waxaa ka mid ahaa inaan ku dhaqanno shareecada islaamka adkaynana waxaa ka mid ahaay walaalaha deriska nala ah oo nala dhashay oo diintu naga dhaxaydo inay diinta nala qaataan oo ku dhaqanka shareecada islaamka aan ku midowno insha allahu tacaala waxaa ka mid ahaa inaan u digno dadka naga dhashay ee daaquudka iyo bakhtiga iyo riddada la jooga inay soo haleelaan ku dhaqanka shareecada islaamka waa hagaag dhegaystayaal markana waxaa la gudagalay kalimaadka matasharaftii kasoo qaybgashay xafladda waxaana mikrofoonka lagu soo dhoweynayaa markan abwaan cabdiwaaxid gamaadiid oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu midiwayga mahadnaqan leh midina wayga beelahaan afarta ahe khayrka badan midina wayga dardaaranka midina wayga gabaygii gowracee xasan gurguurtay iyo jabkiisa ka hadlayey midiwayga mahadnaqoo ilaahay baynuu mahadnaqaynaa allahayow galladda diineed iyo taadduunyeennu haynabaadaa isu kaayo saaray laka alxamdu fi luula walaakhira lahwadaa mahadleh mahadnaqaasun baynu dabada haynaynaa si ay inuu sii bulaalo midina wayga beelahan afarta ahoo niyowde markaan idinka yaabay khayrkiina waxaan sii dadkan xalaal baa lagu koriyey isirkoodii hore dadkan waa dad xalaal lagu koriyey baan sidhi waayo soomaaliye dee waa in badanoo qalabad la'a baa ku jirta siidhkaagii hore haddaad geelqaad ahayd wuxuun baa kugu soo neefaya bal markan dadkan wanaag baa ku soo neefaya bal niyow ha la dabagalo oo idinka laftiinnuu fiirsada midina way jirtaayoo waan idinku sii boorrinayaayoo geela waxaa la odhan jiray ninna dhuunuu kuu dhex joogaa ninna dhaqashuu kuugu dhabarjabay ninna dhuunuu kuu dhex joogaa ninna dhaqashuu kuugu dhabarjabay mar kale waxaa la odhan jiray hadduu duhursado uu isdaba maro doob adkaadiiyo daangas laa shuba afartiinnaa qabiil meel adag baa ka gasheen ilaahay haydin ciseeye rabbigay baan ka baryayaa maalintii caws weyne hargaysaan jooga wixii dhacayena waan arkaaye adeerkay xaajiroogna waan u jeeda ilaahay dhiggiisa ha badiyo nimayow idinka taasaan idin leeyahay waraabi waraabaa qabashada baray wuxuu idhi waa saasoo lagu sii xajiye buu yidhi waa sidaasoo lagu sii xajiyo halkaasaynu duulaanka ka sii lallabaynaa midina waa dardaaranka nimayow waxaynu isu dardaarmaynaa in diinta ilaahay loo dagaalamo wqaatiluuhum waqtuluuhum jaahidu lmushrikiina biamwaalikum waanfusikum waalsinatikum nusuusta nimayow intaad aragtay faraha leega aday ku leedahay kac kac kac rabbi iyo rasuul baa kula dagaalan diinta u kacniyow qofku hadduu kici waayo ka warran yaaniyow maxaa lagu falayaa markaa muxuu tarayaa nimayow diinta ha loo kaco oo ninkii fadhiyow rag baa gaalnimo u dagaalamaya rag baa gaalnimo u dagaalamaya oo u dhimanaya oo maalin walba alkataa'ib ay ku tusaysa iyagoo bakhtigoodu sidaa isu dul tuulan yihiin famaa baalo inaad diinta nebi maxamed iyo u qurbaxdan iyo muslim baa lagaa dhigay weliba labood baa lagaa dhigay niyo xaniyuuma bilaash baa dee toorri iskaga reeb haddaanay shaqaynayn oonad ku jihaadi karayn bahalaa toorri iskaga reebniyo intood u baxda kayntaa taasina waa iga dardaaranka dhammaan inoo yaalla midina waa iga gabaygii gowracee gurguurte gabaygu wuxuu daaran yahay fadhoocigii iyo gaadabuurkii uu ku socday iyo kibirkii qoorlaalaadis baa xigay qoor hoogaamin ayaa xigtay lilaahi alxamdu fi luula walaakhira ilaahay baa inoo legday sidii meelintuu gugu ku dhacay hamashku gawdiido oo geelu aad ugu dhalo gocay ka reemayso oo gorofka xoorkali sidii galalka ceegaago oo awrku gootoobay dhibi ku gaashaystay ninka galac ku siiya indhagelin muraqooye haddaad gabay qastida waa inaad baalu gelisaaye gaaray markaad ula tagtaad goonji bogataaye hadalkana markaad gololaya gelisa mahmaahe gefka wuu iloobaa ninkii geystay weligii ha yeeshe ninkii laga galaan godobta moogayne gembi iyo jihaad maalintay geydhoololayso ninka gudani diintiiya xaqu garab istaagaaye inantiisu guur male basaas gala rarataaye geesiga cadaawaahiru garab waglielaaye gurboodkii shabeelkiiya dhaligeedu ku istaagay garaalaysay waa duudsiiya geeda sarawaabe waa godob ninkii meersan laaga uska dhaafsaday mahmaase guuna jirtoon idin garwaaqsiine gurigay ku foolqaada waa gocayayaankeedii isaga ay iska u raacay ninkii goob xillaysdhigaye ciideenna nimankii gatee guufka laga siistay gaaloo dhan nimankii dulmiga ugu gargarayay inayna gumeeyaan kuwii geed walba u fuulay nimankii garsoorkii alliya diintu geli weyday gelowdaa ablay lagala dhacay amase gaalleefe bakhtigoodii buu goob kastaba haadku gigayaaye gofan iyo guraan naxay iyo gada iyo daallin gool miidhan goortu cunuga dabala xubay waa ka waraabi geshiyay gomanan jiray gabaliciya waa beri ducuu gawda ku hayaaye qanimada raguran waayay buu garaasha dhaamaaye guluf iyo rogaal iyo dabriyo gaadan iyo weerar anigoon caraadkan guddiyay gacantogalaynin gebi buu ka duula ninkii kibiru guxaaye gorgoriya markaan danab jariya gaaladii wadatay markaan janannadii wada gembinay ganaf ka taagayay wuxuu guuta soo dumay markii qoorta laga gooyey wuxuu gaaluqay shalay markuu garab ka soo waayay rabbi baa gargaar leh markuu guusha ina siiyey bilaawaa markii goroday iyo guudka laga saaray waa ka gurguurti cantaray gooja dheerriday gaalkii shareecada necbaa laga golronaye iminkuu garwaaqsada inuu galay wadkiisiiye golxob lagala toosiya hadduu geerida arkaaye insha allahu goran fogeyn waa la gowriciye
markanna waa abwaan samakaab oo goobta ka jeediyey gabay cajiib ah waa iyadan cabdow kuma hamiyin gebay higa addiiye ma haloosin maasooyinkii haybadda lahaaye xalu uunbaan habeenkoonis tagay helay godkiisiiye daba ilaahw maayiyo wakhtigan kala haya ama ayaa heegada cirkiyo waxaan akhriyay hooska galabtii mar haddii badweyntii hindiya waqalku heegeeyey oo uu hilaacii galbeed cadan hadhaynayo oo ay saystaan intaa fadadkii soo horay waa ka hareeraa ka cudhay hoygii nebigiiye cadceed hoobatiyo waxaan arkaa gaal habeensadaye saadaashu waxay haysataa hilinki kaabuul nin iblays hoggaanka u qabtaa gulmaha iibsadee haadaanka dhece gaaladii hayirka ahayde ku hanqaarme daandaansiga innagu hujuumayne hiimada igu daadka garan inay hungoobeen boqol sano hashoodii haddii lagu hormaalayey muslimkii hurdada dheer ku jiray soo hambaabire hubka boobe guutooyinkay hibeed u saarnayde heeryadii dulliga inay dhigaan hubanti weeyaane halladaadin ma ayaa nasriga hool la leeyahaye aar soo hamaansaday wuxuu hadaba naafee murtadkii la hoosaasin jiray haatan lagu leefiye hana qaaday diintay wax badan naga hor joogayne isla helay halkii aan rabiye hogoshi fiicnay heeraaga arkiyaar baa gacanka hoogaansha ninka yidhi hoggaan baan ku qaban dawi ka habaabiye haa waydayaydiyo dugaagwada hobshaynaya ninka yidhi hadhuu baan la geli dawi ka hallow halaqiyo abaaskiya maskow wada haliilaya ninka yidhi dhabtaydaan ku habi dawi ka hallow falastiin halbowlaha go'iyo hadda dhabanaysaa hooyada ilmada duugaysa hiilka tabanaysaa aydigaha raadka umadhee hawsar ku idleeyey hubka samada maaraahanqadha hugunka baaruudda adduunyadan hanaayuhu dhacee laysu wada haysto yo inuu xabaalnagu hubsado gaalku ku heshiiyey ninka yidhi hurdaan boganayaa dawi ka hadlow xasanow hiyigii aad lahayd kuu hirgeli waaye hanaan qaaday diintaad wax badan naga hortaagnayde hiirtaanyo oo godoobeedna waa hadima kuu taal bal inuu habeen yahay qofkani habila'aantiisa hantiduu dhacaayo wuxuu hore u boobaayo malaahaa wiyuu doonayaa inuu ku haystaa nimankii halaaggii ku baday hilinkii caws weyne maantana hambadii yaacday bay soo helhelayeene halasbay gasheen baa la yidhi hoga gaceel dheere wixii hadhaaca diintiyo sharciga haysta laga waayey saakay sidii doon habqana hoos dalbanayaan ha idaara diineed hadday gaala ku heshiiso marka uu iblayskii ka hadho hore u riixaayey hadhowbay ishiifaan markay wada hungoobaane hadhowbay ishiifaan markay wada hungoobaan ku halleeye gaaladii intay holac ku taageene mar haddii hiyigii ay wateen loo hirgelin waayey saakay hantiday kugu baxsheen lagugu haystaa afrikaanti haadaantay iyo habta uga baydhay iyaguna halaagaan badnay wada habsoobeene iyagoo intay harag xunyiin habarjinaad moodo wax badan bay ku hawshoonayeen inayna haystaane ka hulleele soomaali ay hadiyad moodeen anigoon halyeeyada sharciga hadal ku koobaynin maxamuud hiraab khayrka way ugu horreeyaan murursada obkooday sharciga ugu horseedaane waa tuu wacayslu halgamay tan iyo hiidhaane hubka xaaji roog baa ka dhigan hootadii cali fulay baa habsoobee kolkay hugunta baaruddu waa niman halkii ay galaan lagu halleeyaa magaan baa hogseegee xubnaa heli ogaantooda waa niman hadday hadal damcaan looga hadhayaa doqon baa habaabow jidkii laga hadleeyaaye waa niman shareecadu hagtoon hilin ka seegayne waa kaa ugaaskii horkacay haybadda lahaa bakayl baa martida hiifayee hagar la'aantooda bilaa waa habeen kalama baxo odayga hooyaa hantimooda hansaa fardaa halab karuurkeeda horwaynkiyo haleelada nidgaa loo itiqinayo waa niman intay hodan yihiin maalhafinaya gobtu soorta waataan ku hadalama ku hawshoone waa niman unguri waa dulliye ceeb ka haayiray haa shaalgobeed iyo dulqaad haybadiiyo shaalka hiddahooda wacan baa dadkuba soo higsanayaaye habla doonannaa iyo annagu daru hibaynaaba alleela hawiye waa inaan hore u gaadhnaa ugu dambayntii waxaa markan munaasabadda soo xiray alwaali sheekh cabdulaahi abukhaalid waaliga wilaayadda islaamiga ah ee galgaduuda alxamdu lilahi rabb alcaalamiin wabi nastaciin calaa umuuri diini waddunyaa وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أيام إلينا بعد الله حضورك أما أنت كسوق يبقى شيء مناسبة جزاكم الله خيرا رمتي مناسبة آد آد وقيم بدن أي كسوق يبقى لين dad muhiim ah ilaahayna subxaana wa tacaala arrintaasi noo nasiibay in maanta raggaan maqli jirnay ama aan ka arki jirnay miidiyaha ama howada aan ka daawan jirnay ama ka maqli jirnay inay nooga khudbeeyaan masaajidkan masjid uraxma magaalada ceelbuur ilaahay ku mahadsan subxaana wa tacaala intaas kadib kulanka wuxuu ahaa kulan odayaasha dhaqanka wilaayadda islaamiga galgaduud u socday maalmahan waxaanna maqlanay ama dhegaysanaynay bayaankii ka soo baxay arrintaasi marka kolley arrin muddo badan soo socotay kulamo oo sanawi ah aayaha iyo mustaqbalka ummadda looga tashado runtii inay doorkaasi kaalintaas ay u taagnaadaan waa ku mahadsan yihiin marka koowaadna waxaan rabaa inaan baraarijiyo nuqabada iyo dhaqanka ummadda soomaaliyeed ama si guudba doorka ay leeyihiin kaalinta ay leeyihiin waa kaalin aad iyo aad u weyn taariikhda dib markii loo fiiriyo waxaa soo xasuusan kartaa muhaajiriin iyo ansaar iyo baacidii nabag calayhi salaatu wasalaam ay la galaayeen diintaasi socodsiinteeda iyo jihaad fii sabiilillaahi marka ummadda markaa taariikhdeedu waa isku xidhan tahay waxaa qabaa'ilka maanta soomaaliyeeda joogo waxaa sharaf u ah inay higsinayaan dariiqaasi dheer ilaahayna ugu dhowaanayaan juhdigoodii dadaalkooda ee ogoonta ay leeyihiin iyo wax ilaahay siiyey ugu dhowaanayaan codowgii xilligii hore la dagaalamayey ay la dagaalamayaan ay soo dhowaynayaan muhaajiriintii ay soo dhowaynayaan sharaf weyn ayay u tahay ee waxaana la rabaa in arrintaasi runtii ilaahay subxaana wa tacaala looga mahadceliyo oo looga shukriyo waxaan rabaa marka intaas kadib inaan ka soo gebagabeeyo dardaaran dardaaranka koowaad waxa waaye inaan ilaahay u shukrino gaar ahaan qabaa'ilka halkan fadhiyo oo gobolkan oo ummadda muslimiinta ka matelo oo saqrigan gobollada dhexe ugu aadan muslimiinta in ilaahay u mahad celisaan guulihii ilaahay naga siiyey codowgii nagu soo duulay sannadihii la soo dhaafay ilaahay na sugay ilaahay codowgii jibiyey baabi'iyey hantidooda ilaahay in badan ka mida nagu soo wareejiyey allahaas inaan u mahad celinno ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala xamladii codowga ku soo qaaday waddankan in macaarigtii badnaan dhacay antii shahaado ka qaadatay shahiiday oo maaragtay ciidamo leh oo qiyaado leh ilaahay shahaadadoona ilaahay ku aqbalo qodobka labaad waxa waaye in midnimada iyo wadajirka codowga waxyaalaha uga hortagi karno waa midnimadan inaan adkayno safka inaan maaragtay midnimadiisa adkayno tacaawun cala albiri waataqwa khayrka inaan isku kaalmaysano walaalnimada oo iimaaniga ah oo maaragtay islaamiga inaan ilaalino almuslimu akhulmuslim ina almuminuuna ikhwatum qodobka ugu dambeeya waxa waaye ka wilaayo ahaan go'aankii iyo bayaankii ka soo baxay golaha nuqabada wilaayada halka laga akhriyey waa soo dhawaynaynaa waa garab taagannahay waxyaalaha marka firinta u baahanna mutaabacadooda iyo dabagalkooda insha allahu tacaala diyaara u nahay ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala anta aan maaragtay aan qaadanay in ilaahay noo fududeeyo kulankii iyo shirkii iyo munaasabadiinna halkan insha allahu tacaala kusoo afmeeri doonaa wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu guud ahaan dhegaystayaal tabinteenii aanu ku sameynay munaasabadda shiirweynaha beelaha degwilaayada galgaduud oo ay barbar socotay dowla diini ah oo loogu magacdaray dowlatu sacdayn waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsanyen walaalkeen marwaan axmed ayuu kaasii ahaa guud ahaanna faafareebka caawa way naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu